أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إليسو قدبيان فتاوى شرعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعن نوجه دونا فضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش حفظه الله mashiicadu ma waxay u qaybsantaa sharciya iyo kowniya mise iraadada ayaa labadaa u qaybsanta maxayse maxayse tahay farqiga labadooda u dhexeeya
alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamedi wعlى ali muxamed wslama tasliima kahiira mas'alada ku saabsan mashii'ada ilaahay iyo iraadada ilaahay nusuusta aayaadka qur'aanka waa ku soo arooreen oo ilaahay waa isku sifeeyey iraadada iraadada culammada ahlu sunnuhu waxay u qaybiyeen laba qaybood iraada sharciya iyo iraada qadariya adiladaynay sidaa ugu soo aroortay iyadoo sharciye looga jeedo iyo iyadoo qadariye looga jeedo iraadada iyadoo qadariye looga jeedo waxaa ka mid a qowluhu tacaala walaa yanfacukum nusxii in aradtu an ansaxa lakum in kana allahu yuriidu an yuqwiyakum waa iraada qadariya waxay ka mid tahay iraadadii oo qadariya looga jeedo iraadada iyadoo sharciye looga jeedo waxaa ka mid a yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra waa iraada sharciya yuriidu allahu an yatuuba calaykum waa iraada sharciya xadiiska saxiixeynka nabigu waxau yihi salى allahu aleyh wasalam ilaahay baa wuxuu ku yidhaahdaa ruuxii mushriga ahaa adduunyada muggeeda haddaad haysan lahayd cadaabka ma iskaga furan lahay hadal macnihiisu saaya fayaquulu nacam fayaquulu qad aradtu minka ahwana min dalika anlaa tushrika bii shay-an faabayta ilaa an tushrika bii shay-a iraadada waxaa looga jeeda iraada sharciya مع تحياتي Mashii'ada.
في منهج أونلاين iyadu waxay u timaadaa oo keliya qadariye iyadoo looga jeedo oo iraada qadariya la macn ah sidaasaana nusuusta loogu isticmaalay ugu soo aroortay mar qura kuma soo aroorin mashii'ada iyadoo looga jeedo sharciyo marka mashii'adu waxay la macno tahay mashii'at ullah iraada qadariya la macno tahay mashii'a sharciya ma soo aroorin farqiga u dhexeeya iraadada sharciyada iyo iraadada qadariyada ah waa midda koowaad ee iraadada qadariyadahi waa laasimatu lwuquuc oo shayga ilaahay qadar ahaan u doonay ilaaba ilaa waa dhacaya baaqan maayo laakiin shayga uu sharci ahaan u doonay qad yaqacu wa qad laa yaqac haddii iraadadii qadariyada ahayd waafaqdo wuu dhacayaa haddii kale ma dhacayo marka iraadada qadariyadii waa laasimatu lwuquuc iraadada sharciyada ahi laasimatu lwuquuc ma aha inay dhacdo iyo inaynay dhicin mid walba waa suuragal farqi labaad waa ku kala duwan yihiin farqi labaadna waa ku kala duwan yihiin oo iraadada sharciyada ahi waxay laasimsanaysaa raalli ahaansho oo shay kastoo ilaahay sharci ahaan u doonay raallina waa ka yahay waana jecel yahay laakiin iraadada qadariyada ahi ma laasimsanayso raalli ahaansho oo shaygu ilaahay qadar ahaan u doonay kama laasimayso oo kama dhalanayso inuu mar walba raalli ka yahay ee khayr iyo sharba waa dhici kartaa ilaahay qadar ahaan inuu u doono marka labadaa farqi ayay ku kala duwan yihiin iraadada sharciga iyo iraadada qadariga wallahu aclam